magacayga waxaa la dhahaa quraashi maxamed nuuriye waxaan ahay guddoomiyaha horumarka dumarka northeastern inaan u xil saaranahay waxaan aada maarata uga tacsiya inay dadkii maaratay dhibaatada ku gaartay suuq mugdi oo xoolihii iyo hantidii meesha ku burburtay yaan maaratay aan leeyahay poole waxaan leeyahay ilaahay maaragtay wax ka fiican ha idinku bedelo khasaaradii badan oo burburkii badan oo dhacay oo gubashadii maaragtay suuq mugdi oo aada u saameysay hooyooyinka waxaan leeyahay dowladda county government iyo national government inay hooyooyinka maaragtay usoo baxaan oo maaragtay gacan lagu siiyo oo garab lagu siiyo maaragtay hooyooyinka sidii maaragtay baxshiradooda haddana ay maaragtay kor ugu qaadi lahaayeen in la caawiyo maxaa yeele hooyooyinka waxaa waaye maanta waxay noqotay breadwinner of every family hooyay noqotay wixii maanta ilma maaragtay biilanaya wixii maaragtay ilmo fiiska bixinaya marka waxaa u malaysaa maaragtay mas-uuliyaddii inay hooyooyinka ay kusoo wareegtay iyagoo maaragtay cidda bulshada ay aada uga qayb qaadanaya hooyooyinka waxaan leeyahay hooyada hala maaragtay hala taageero wixii alle wixii gubtay oo xoolo meesha ooga khasaaray hooyooyinkaa u badan ragna waaba ku jiraan laakiin hooyo iyo aabo unbaa maarata maanta waxaa meesha ku khasaaray waxaan leenahay dadka khasaarada gaartay ma dadka kale oo maaragtay xoolahooda iyo hantidooda maanta maaragtay dhib aan gaarin waxaa la rabaa inay maaragtay dadkii khasaarada gaarin loo soo gurmado wixii loo qaban karo loo qabto ninkii maaragtay khasaarada gaartay waxaa waaye waxaan rabnaa in maaragtay gacan la siiyo la garab qabto marka waxaa kaloo sheegaya county government dabdamis baa jiray firefighter jiray waxaan leenahay wax walba waxbaa ka daran marka guri hadduu gubto iyo hadday xoolo gubtaan iyo hadduu suuq gubto waxaa la dhaha dabdamiska inuu stand by ahaado twenty four seven inay maaragtay shaqada ay u istaagaan oo maaragtay ay u istaagan yihiin dabdamis hadduu jiro xoolaha nato waa un la kala caymin lahay marka waxaan leeyahay dadkan masaakiinta nato gubatayna ha loo soo gurmado dadkan siyaasiyiinta ah oo maaragtay waana siyaasaga dadweynaha waxaa la rabaa inaad maaragtay waxay hore aad ku kaambeyn garanaysaan waxaan xoolaha lagu ciyaara inay dadweynaha maaragtay khasaarada gaareen maaragtay lagu taageero marka waxaan leeyahay dadkan aada ha loo fiiriyo suuqan aada ha loo fiiriyo teeda kale waxaa kaloo sheegahay aan leeyahay dowladda marka suuqa nato waa in maaragtay xoogahoo plan loo yeelo oo suuqan jikoonyaha iyo hoteelada isku dhex dhisan iyo businesska isku dhex dhisan isku dhex yaalaana xoogoo atlis la kala qaado loo yeelo meel maaragtay kees haddana dab hadduu kaco meel oo dabdabis laga gaari u ka soo galo gaari u ka soo galo oo suuqan iskorsaaranha hoogaho space ha loo kala yeelo oo gawaarida ay kala maraan dadkan waxaan leeyahay poleni marka ilaahayna hadda idin boogadhayo wixii alla wixii maarta dikaaraankaynana waan qabanayna insha allah asmaindalewa nawake